maxamed cabdisalaam maxamed yuusuf oo dadku ay u garan ogaayeen ama u yaqaaneen cabdisalaam jirow waxau kamid ahaa aqoon-yahanada da-yarka ah ee ku naseeyay ama ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho cabdisalaam waxaanu isbaranay muddo saddex sano ka hor ah waxau ku dhashay waxbarashadiisana kusoo dhamaystay ilaa dugsi sare degmada dongoroyo gobolka mugaal isagoona sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka kusoo biiray jaamac cambam boosaaso oo hadda dhiganayay maxamed cabdisalaam waxau dhiganayay kuliyadda cilmiga bulshada qeybta weliba horumarinta bulshada waxauna hadda bilaabi lahaa sanadkiisa ugu dameeyey ee jaamacadda kaga aflixi lahaa ama udhameyn lahaa marxuumku waxau kamid ahaa labiyo toban xubnood aan kamid ahaa aniga kula hadlaya kuwaasoo guddoomiyaha ururka ardayda labaatankii bishii march sanadkii hore uu magacaabay golaha fulinta ururka ardayda jaamacadda kuwaas oo noqonayay golihii fulintii saddexaad ee jaamacadda yeelanayso qaybtan garowe muddada ay jirto waan gartay marka muxuu muqdisho u tegey cabdisalaam sidaan kuu sheegay waxau kamid ahaa labiyo toban xubnood oo kamid ah xubnaha golaha fulinta ururka ardayda jaamacadda uu lahaa wuxuu qaabilsanaa waaxda qorsheynta iyo xiriirka jaamacadaha maadaama shaqadiisu ahayd qorsheynta iyo xiriirka jaamacadaha wuxuu muqdisho u tegay hadda kahor dhowr safaru ku tegay iyo hadda kii ugu dameeyey waa uu la xiriiray inuu la kulmo ardayda jaamacadaha si uu sameeyo isku xir ku saabsan si ardayda jaamacadaha isku dhexgeli lahaayeen oo jaamacadan aan dhigano ardayda dhigatay iyo jaamacadaha kale ku yaala caasimada dalka muqdisho ay xiriir u yeelan lahaayeen sidoo kale waxaa u qorshaysnaa inuu ku tago safaro kale jaamacadaha kale ku yaala gobolada kala duwan ee dalka cabdisalaam wuxuu ahaa maxamedow nin dhalinyaro ah oo karti leh oo dhaqan suuban leh oo sidoo kale ah nin dhalinyaro oo aad ay dhalinyarada u jeclaayeen inta badanna dhalinyarada dhiirigelin jiray oo jeclaa markaas in horumarka dalka uu noqdo waxa ugu horeeya qof kastoo dhalinyaraha uu sameeyo sidaan kuu sheegayna waaxda qorsheynta iskaashiga jaamacadaha ayuu qaabilsanaa ururka ardayda jaamacadda waan gartay qoyskiisu hadda ma garaway degan yihiin mise dangaronyo meeshii uu markii hore kusoo dhigtay waxbarashada asaasiga
maxamedow cabdisalaam qoyskiisa waxay degan yihiin degmada dongoroyo ee ka tirsan gobolka mugaal waxaana qaarkood ay degan yihiin sidoo kale magaalada garowe oo xarunta caasimada puntland ah labada magaalo iyo weliba deegaanada kale puntland ay degan yihin lakiin xarunta ugu weyn ay degan yihiin waa degmada dongoroyo ee gobolka mugaal oo isagu xitaa waxbarashadiisa inta badan ba halkaas kusoo qaatay waan gartay marka xaas iyo caruur ma lahaa mise weli waxaa wiil dhalinyara oo mustaqbalkii sugaya
maxamedow wuxuu ahaa cabdisalaam nin dhalinyaro ah oo weli aan xaas yeelan maadaama uu ku guda jiray waktigiisii jaamacadda weliba heerkii koobaad inta badan markaa la sheekaysato maadaama dad dhalinyaro aan nahay ku sheegay inuu jecel yahay in waxbarashada heerkii aan ka gaaro oo ilaa iyo master iyo d h d diyaariyo haddana ma uusan ahayn haata nin xaas le lakiin waxaa nin usoo jeeday sidii uu waxbarashada uu ku hawlan yahay dowladan gaari lahaa